wararka caawa waxaa ugu waaweyn xanuunka coronavirus iyo melbourne iyo weliba warar kale wasiirka dowladda federaalka u qaabilsan arrimaha dadka dalka loogu yimid ken wyat ayaa sheegay inuu rajaynayo in heshiis cusub oo laga gaaro yoolka soo xiridda farqiga nololeed ee u dhexeeya bulshada indigeneska iyo bulshaweynta australia ay keeni doonto in la horumariyo waxbarashada iyo caafimaadka dadka dalka loogu yimid yoolkan cusub ayaa la aaminsan yahay in lagu yareynayo dadka xabsiyada ku jira ee kasoo jeeda bulshada indigeneska lana gaarsiiyo heerka bulshaweynta kale marka la gaaro sanadka labada kun iyo sagaashan iyo toddobada victoria ayaa diiwaan gelisay lixdan iyo lix kays oo cusub oo coronavirus ah iyadoo maamulayaashu ay sheegeen in dadka qaar ay diideen in laga baaro xanuunka iyagoo aaminsan inay qeyb ka tahay waxa ay ku tilmaameen mu'aamarad ama conspiracy guud ahaan gobolka ayaa waxaa ka jira afar boqol iyo afartan iyo laba qof oo hadda xanuunka qaba labaatan iyo saddex qof ayaa cisbitaalka u jiifta xanuunka lix qofna waxa ay ku jiraan xaalad deg dega dad ka badan toban kun ayaa diiday baa layiri in xanuunka laga baaro ku-xigeenka arrimaha caafimaadka dowladda federaalka michael kidd ayaa sheegay in tirada kaysaska hadda ay u muuqdaan kuwo xasilaya xubno ka tirsan bulshooyinka ku hadla afka carabiga oo degan xaafadaha xanibaadaha la saaray ayaa sheegay inay la qabsanayaan nolosha xanibaadda amarada guryaha lagu joogayo ayaa laga hirgeliyey soddon iyo lix xaafadood oo laga helay kaysas badan oo covid nneteen a dadka degan xaafadahaas ayaa loo ogol yahay oo keliya inay guryahooda uga baxaan shaqo iskuul in la xanaaneynayo ama ay dad xanaaneynayaan iyo jimicsi iyo weliba inay soo gadanayaan waxyaalaha daruuriga ah premieradda queensland anastasia palashina waxa ay sheegtay inay ka walaacsan tahay wararka sheegaya waxa ay ugu yeertay datahariibin waxa ay sheegtay in boolisku ay la wadaageen warar sheegaya in dad victoria ka yimid ay iyagoo gawaari xamuula ku dhuumanaya soo galayeen queensland dhammaan dadka galaya queensland oo soo maray victoria afartii maalmood ee u dambeysay ayaan loo ogolayn inay galaan gobolkaasi haddii aysan afar iyo toban maalmood isku karantiilin meel hoteela iyagoo laftigoodu qarashka iska bixinaya maamulayaasha caafimaadka gobolka new south walesna waxay ku boorinayaan dadka degan xaafadaha galbeedka ee magaalada ku dhow inay la socdaan calaamadaha covid nneteen kadib markii qof shaqaale ah oo ka shaqeynaya dukaanka weyn ee woolworth ee xaafadda baalmeyn laga helay coronavirus dukaanka weyn ee woolworthna waxa uu xadidayaa hadda cadadda alaabta dadku ay ka gataan laga bilaaba maanta oo jimcaha waxaa la xadidayaa siddeed iyo toban cuntooyin iyo badeecada kale ah oo ay ku jiraan rootiga caanaha iyo iyo weliba waraaqaha musqusha wuxuu sidoo kale dukaankani keenay kalkaaliyaal caafimaad xaafadaha xanibaadaha lagu soo rogay wasiirka arrimaha gudaha ee dalkan australia peter dutton waxa uu ka baxsaday ama ka baaqsaday in lagu soo ogo dacwo ah in maxkamadda go-aankeedii uu yasay kadib markuu go-aan ka gaaray kays socdaal ka hor waqtigii xaakimku uu qabtay mr dutton ayaa wajahayay xabsi haddii uu ka dhaga adeygi lahaa amarka maxkamadda muranka u dhexeeya wasiirka iyo maxkamadda ayaa ku aadan nin eeraani ahaa oo maxkamaddu amartay in fiiso la siiyo balse wasiirka ayaa go-aankii maanta waxa uu ku gaaray inuusan ninkaas fiiso siin dhanka isboortigana toban kooxood oo ka tirsan kooxaha a f l-ka oo caadiyan ku cayaara gobolkan victoria ayaa hadda u guuraya queensland kadib kaysaska coronavirus ee kusoo badanaya gobolkan saadaasha hawada magaalada bet brito oo sabtiya waa cadceed labaatan iyo saddex digrii adelaide waa roobab shan iyo toban melbourne waa roob iyo saddex iyo toban digrii sydney waa roob iyo lix iyo toban digrii brisbane waa cadceed iyo kow iyo labaatan digrii halka australian dollar maanta waxaa lagu sarifaya eber dhibic lixdan iyo sagaal senti oo lacagta mareykanka ah